subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay idaacadda subaxnimo ee v o a washington aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga america kula hadlay gobolka virginia ee dalkan maraykanka sahre cabdi axmed oo ka mid ahayd wariyaashii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa goordhoweyd khadka telefoonka ee gobolka virginia ugu warantay caashe ibraahim aadan caashucuud oo stuudiyaha ugu wehelisa caasha waad mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ee xukuumaddiisa jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalk ee soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii u qabsoomay waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahayn ciidamada soomaaliya waxa uu sheegay in waktigan dalka uu muhiim ay u tahay in dawladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda waxaa xusid mudan caasho in ra-iisul wasaaraha khudbadiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhaweeyey uu kala hadlayey aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dawladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolkan virginia iyo guud ahaanba waqooyiga america mar uu si toosa dadka ula hadlayey oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid dalkii idinkaa indhow ah idinkaa dhaqaalo u ah idinkaa aqoon u ah idinkaa ilbaxnimo u ah idinkaa xoog u ah idinkaa siyaasiyiin u ah idinkaa awoodda dalku uu sugaayo ah idinkaa wax walba u ah marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato tiyidi diilo waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqaysa uu madaxweynuhu uga horeeyo inaan maalin iyo habiin usoo jeedi doono si aan uga shaqeyno inaan soo celino sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliya waxaan idinkana idinka codsanayaa waa la dhaafay waktigii dhexdhexaadka waa la dhaafay waktiga qof dalkiisa xumaan ka sheegaya in loo aamusi jiray waa la dhaafay waktigii dalka oo aad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen waxaan rabaa qof walboo soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto waxaa kaloon codsanaya inaan ku wada shaqayno astaanti ah war qofkii aan dalkiisa wada tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay waxaa noo ballana haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya oo intan ka wanaagsan soomaaliya oon kulligeen isugu wada nimaadno soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa haddii aad aniga maskaxdayga iyo qalbigayga daalacanaysaan waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa soomaaliya barwaaqo ah dhinaca kale waxaa xusid mudan caasho ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan shan dhibic hal bilyan oo dollar oo deen ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan waxaa xusid mudan inuu ka hadlay kun dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan
sahro ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arinta ku saabsan dhinaca amniga gaar ahaan magaalada muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan waad mahadsanta caash xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay laakiin markii uu ka hadlayo wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo markii loo fiiriyo sida horey uu ahaa wuxuu sheegay in ay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meelmariyey ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo soomaaliya in la dhiso marka amniga wuxuu ku celcelinaya un waxay ahayd in amnigii dawladda haatan ay wax badan isbedel sameysay inta dawladdan ay jirtay dhinaca kale sahro waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga america ee gobolka virginia isugu timid in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa oo uu kala go- ku yimid oo waa sidaas maxaa halkaa ka dhacay waa caasha waa sidaasi banaanka markii aan koodii horeba kasoo gelaynay oo oo hoolka shirka uu ka socda aan usoo gudbaynay ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyada soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka isla markaasina isaga oo khudbeynayo laba nin oo kamida dadkii soo galay ay kor u hadleen kor u dhawaaqeen taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o inkastoo daqiiqad gudahood dadki kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labadii nin oo soo gashay haddana kadib khudbadii halkii ayuu kasii watay marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta shirka uu ka socdo soo dhaweynta xafladda taasina waxa ay ahayd wariyaheena sahre cabdi axmed oo kamid ahayd wariyaashii ka qayb galay khudbad uu xalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre uu kula hadlay soomaalida ku nool dalkan maraykanka waxaana ay u waramaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud